kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan qulqulka tahriibta oo bilihii u dambeeyey aada u soo kordhay oo idinkaga imanaya magaalada boosaaso bilihii u dambeeyey waxaa si aada u soo kordhayey safarada sharci darrada ah oo ay tahriibayaasha soomaalidu ku galaan waddamada yurub iyo maraykanka isla markaasna ay ka dhex muuqdaan shakhsiyaad isugu jira siyaasiyiin ganacsato waalidiin suxufiyiin dhallinyaro iyo aqoon-yahano kuwaasoo safarka tahriibta ah ee ay ku marayaan masaafada dheer kala kulma inay qaarkood ku dhintaan ama ay xabsi galaan iyadoo dhaqaalo fara badanina uu kaga baxay qaar ka mid a tahriibayaasha soomaalida ayaa waxaa u suurto gashay in ay gaaraan waddanka maraykanka balse waxa ay ku soo beegmeen iyadoo madaxweynaha dhowaan la doortay ee maraykanka donald trump ay ballanqaadyadiisii ololaha doorashada ka mid ahayd inuu tahriibayaasha sifada sharci darrada ah kusoo gala waddanka maraykanka uu waddankiisa ka raafi doono dibna ugu celin doono waddamadii ay ka yimaadeen sidoo kale waxaa jira waddamo reer yurub ah oo dowladda federaalka ah ee soomaaliya dhowaan kala hadlay in tahriibayaasha qeybtood dib loogu celiyo gudaha waddanka soomaaliya barnaamijka waxaa marti noogu ah guddoomiyaha dalladda bulshada rayidka ah ee buunsa cabdiraxmaan cabdirasaaq cabdiraxmaan xildhibaan cismaan yuusuf xaraare oo ka mid ah golaha baarlamaanka puntland iyo maxamed axmed yuusuf oo ah cilmi baare wax ka qora arrimaha dhaqaalaha iyo dhallinyarada dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka waa dhownahay faadumo faadumo waa mahadsan tahay waa dhownahay waa mahadsan tahay faadumo waa dhownahay waana salaamayaa saaxiibada dooda ay kula jiraan bal marka hore inta aynaan gudagelin aan wada dhagaysanno khudbad uu madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni uu ka jeediyey kow iyo tobankii bisha nofembar ee aynu ku jiro magaalada garowe kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta puntland oo looga hadlayay qorshaha shanta sano ee soo socda madaxweynaha puntland ayaa qaar ka mida khudbadiisa waxa uu uga hadlay tahriibta haddii qof walba uu yidhaahdo halkaasaa ka lacag badan xaggaan aadayaa burbur badan baa ku dhacaya maruu tahriibo maruu meel aado maruu meel kale ka dhaco waxaan u baahannahay deganaansho nololeed mid siyaasadeed iyo mid horumar horumarkuna maalin iyo laba mar dhasho wakhtiga u baahan yahay siyaasadda dowladdaa la rabaa inay la timaado dadka inay dejiso oo dadka kacdoonka iyo cararka laga saaro runtii hadda dhallinyaradu waa waay arag dibadihii aada loo aadi jiray hadda waa aragteen aan u malaynayaa oo kolley haddaad baxsataan hadda waaba la iska daba tegaya gadaal baan idin soo celinaha anaa washiina kolley annagu hadda inaan hadda hadda inaaynu jujubno xorriyadda inaga qaadno ma rabno laakiin waxaan rajaynaynaa intii jeegada idin soo qaban lahaa inaad nala joogtaan xaalku ma fiicne marka waxaan rabaa in dhallinyarada loo jiheeyo sektarada wax soo saar
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha puntland oo ka hadlayay dhibaatada tahriibta isla markaasna fariin u diray dhallinyarada kana codsaday inay dalkooda ku nagaadaan iminkana aan dib ugu noqdo martida barnaamijka waxaan ugu horeyn siinayaa maxamed axmed yuusuf oo ah cilmi baare wax ka qora arrimaha dhaqaalaha iyo dhallinyarada maxamed maxay tahay sababta keentay in arrimaha tahriibtu ay bilihii u dameeyey sii xoogeystaan iyadoo ay muuqato in khatari jirto waa mahadsan tahay faadumo waxaa xusid mudan inaan dhegaystayaasha xasuusino heerka tahriirka ee puntland waxa uu marayaa heer aada u sarreysa ilaa iyo laba kun iyo sideeddii waa markii ugu horreysay uu tahriirku gaaro heer noocan oo kale ah tanise waxa ay dheer tahay tii laba kun iyo sideeddii iminka waxaa tahriibaya dad shaqayn jiray dad ganacsi ku jiray ama meelo kale ka hayay boosas muhiima waxyaabaha ugu muhiimsan ee raadadkaas tahriibka kor u kiciyay waxaa ka mid a shaqala-aan baahsan oo ka jirta puntland guud ahaan daraasadu waxay sheegayaan in toddobiiyo toddobaatan boqolkiiba dhalinyarada la wareystay inay yihiin shaqala-aan sidoo kale walba gudaha puntland kubanaan arday ah ayaa ka qalin jabiyey jaamacadaha maahadyada kala duwan goobaha farsamada gacanta boqolaal kalena waxay ka yimaadaan dunida dacaladeeda kale oo dalka ayay kusoo noqdaan waxay la kulmaan rajabeel iyo inay waayaan fursado shaqo dhalinyarada sanad walba waxbarashada ee gudaha puntland ku dhamaysata iyo kuwa dibadaha ka yimaada waxa ay la kulmaan shaqla-aan taasina waxa ay dhiirigelisaa inay tahriibku sii kaco waxyaabaha kale ee tahriibkaas awoodda u yeelay waxaa runtii kamid ah inaysan dalka ka jirin wax soo saar koboc leh oo dhalinyarada u abuuri kara fursado shaqo oo mudan arrimahaas oo isbiirsaday ayaa dhalinyarada rajabeel ku abuuray waxa ugu muhiimsan oo ay dhalinyaradu ay dalka uga tegayaan waxa weeye iminka arrimo la xiriira inay dhalinyaradu yihiin rajabeel waxaa sidoo kale dhalinyaro badan ay aaminsan yihiin oo hii kicisay oo ay guureen waxaa jira dad badan oo dhowaan puntland ka guurayey oo u guurayay wadamada deriska oo ay kamid yihiin dad golayaasha dawladda ku jira kuwaas oo dhiirigeliyay laftigeeda dad badan oo deegaanka ahaa in iyaguna guuraan dhalinyaradiina waxay ku abuurtay hii socdaal oo waa iska socdaanba dhalinyaradii dhinahaas baan isleeyahay waa igu muhiimsan tahay walaalah waxaan siinayaa xildhibaan cismaan yuusuf xaraare xildhibaane waxaa ka mid tahay golaha baarlamaanka puntland dabcan kalfadhigii waa furmay arrimahaas qorshayaasha aad soo bandhigteen ma ku darteen bismillahi raxmaan raxiim waa salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee dhegeysanaysa waxaan kaloo salaamayaa saaxiibada dooda igula jira iyo v o edaba qofka hadduu rabo inuu cararo cidima celin karto laakiin anigu waa qabaa in daraasad laga sameeyo aqoonyahanka muxuu ahaa baarlamaanka dowladda ganacsatada in laysaga yimaado la isweydiiyo waxaa garan kartaa tahriibtu hadda lagu tegayo ilaa iyo america oo lagaga safrayo puntland dhexdeeda ma aha meel saddex boqol oo dollar iyo afar boqol oo dollar lagu degaayo waxaa lagu degaya kumaan kun oo dollar baa lagu tegaya waxaa baxaya dad shaqo haystay waxaa baxaya dad ganacsi haystay waxaa baxaya marka arrintu maba ahaba arrin baagamuundunimo iyo shaqo la-aan keliya salka ku haysa waxaa jira hiika ummadda soomaaliyeed ay ay hiya kacday oo u hiya kacday inay ay dibadaha aado dibad jacayl dheeri dheeri abaa jira waxaa jira maxaa la yidhaahda waxa la yidhaahdo basaboor jacayl waxa la yidhaahdo maadaama basaboorka soomaaliga uu maxduud yahay waxaa aada loogu baxayaa oo loo raadinaya waxa weeye in basabooro iyo dokumentiye la doonto waxyaabo noocaasa qayb bay ka yihiin shaqo la-aanta way jirtaa shaqo la-aanta laakiin ay jirta keliya ma aha cooska ugu weyn oo ama sababta ugu weyn oo dadku ay u uhaajirayaan ma aha dadku meesha hadda loo haajirayo iyo sida loo haajirayo iyo dhaqaalaha lagu haajirayo oo markaa fiirisid ma aha dhaqaalo yar oo oo oo sahlan oo qofku way dhici kartaa dad aan dhaqaalo badan haysan inay ku jiraan laakiin de tigidyada iyo waxa lagu baxaya markaa fiirisid iyo dalaalada iyo qarashaadka lagu baxaya markaa fiirisid iyo viisooyinka lacagaha lagu dalbanaya oo meelaha lagu kaa fiirisid wax sahlan ma aha marka duruufaha shaqa la-aantu ma aha duruufaha sababaya tahriibka waxa ugu badan oo tahriibka aniga aan u aanaynayo waxa weeye hiyokaca soomaali guud ahaan galay ganacsato waaweyn oo hantileba basabooro yurubaya siay u haleen walayman iibsanaya oo malaayiin dollar ay ka taallo dalka dadku qaybiba meel bay u tahriibayaan anigu tahriibayaasha waxa aan tahriibta ku dareemaya ma aha marka wax aan sida uu hadda uu maxamed yuusuf u sheegay shaqo la-aan keliya ay sababaysa maaha puntland xaaladaha nafsadeeda daraasadbay ka sameynaysay daraasadii waa socotaa laakiin waxaa hadda xataa lasoo bandhigay ilaa iyo shaqaa ciidamada puntland in ilaa iyo kun askariyo jaamacada dhigto oo qaaribo mehmed gaara la baro dowladda ay qaadato oo jaamiciyiina weli waxaa moodaa puntland limitka keligeed leedahay soomaaliya o dhan buuna dhibka ka jiraa africa o dhan buu dhibka ka jiraa wadamadii carabaha buu dhibka tahriibka ka jiraa tahriibkan iyo kicinkan hadda yurub iyo maraykan loo kicitimayo ma aha wax soomaali u gaara maaha dunyaha iyo marka aragtid dadka barakacaya oo hadda dhoofayahay waa waa level caalami ah weye weliba level african levela weye waana wax aanu hadda marka indhaha kusii fiirisid qof cararayahay oo indhahaga iska fiirinaya waa adag tahay in in la xadido qof isaga rabo inuu safarkaa galo way adag tahay in la xadido oo waana dareemeynaa duruufahaas waa jiraan wax badan baan iska weydiiyey dadkii waxaystay baa ilmahooda intay la tagaan waxay la aadayaan kenya la aadaya uganda dadku qaybi loo kaxaynayaayo ilmihii waalidkii waxaystay intay u kaxeeyaan uganda ku hayaano ay kaarar qaxoot u xareeyaan oo layman u gadayaan marka waxaa moodaa wuxuu inta waxa inta baahana wax la-aanta amaba safri kartaba waxa safrayaa waa dadkii nolosha ku filaa wey marka taas marka waxaan dareemayaa anigu aan u aaneynayaa arrintu hiyo kac guud oo dhalinyaro yurub iyo maraykan tegay oo isu soo sawiray oo facebookyada iyo wax soo dhigdhigay iyo hiyo kac guud oo ilaa iyo africa oo dhan quseeyana ay tahay oo aan wax ay adag tahay in wax badan laga qabto waana arkaynay hadda madaxweynaha dowladda federaalka oo yurub dhahaya lasoo maaragtay fursad in lasoo celiyo inkastoo wasiirka arrimaha dibadda uu ku andacooday uu yiri waa dadka xabsiyada ku jira laakiin fursadda ah in qof meeshaasi joogo celintiisii fursad la siiyo waxay kalifi kartaa in dad badan oo iyadana ay fursad u noqoto in dowladaha yurubiyanka ay soo celiyaan bambin kala sameeyaan arrimuhu horta arrimahaan u aaneyneyno waa waa barakacaas africa oo dhanna saameeyey yurubo maaragtay iyo maraykan loo qaxayo wadamo naga dhaqaalo badan baa laga qaxaya wadamo dowlada haystaa laga qaxaya marka duruufahaasaa imaaday baan isleeyaa aada baa umahadsan tahay waxaan siinayaa cabdiraxmaan cabdirasaaq guddoomiyaha dalada bulshada rayidka ah guddoomiye makuu muuqataa in dadku ay xiiseynayaan inay basaboor soo qaataan ama ay qurbaha aadaan maadaama ay lacag fara badan ganacsi ku samayn karaan ay ku bixiyaan tahriib aad waa mahadsan tahay adiga iyo warbaahinta v o a qaybteeda afka soomaaliga ah saaxiibadeyna waa salaamayaa xildhibaan xaraare iyo qoryaan maxamed axmed maxaa ku kalifaya qofka ama muwaadinku inuu dalkiisa ka tago goormo ayuu dalkiisa ka tagaa sababta dalkiisa uuga tegayo ha kala duwanaato ama ha la yidhaahdo baasiboor buu doonanayaa ama dhaqaalu u baxay ama wuxuu ka cararay dabadfal iyo cunfi iyo cadaalad daro waddankiisa ka jirta yacni insaanku marka uu dalkiisaga ka tegayo oo ka haajirayo waxa weeye wuxuu raadsaday badiil meel kale oo dal kale u noqonaysa oo aan ahayn dalkiisii uu ku dhashay oo xuduntiisa ku asnayd ayuu raadsanayaa dalki dalkaas dal aan ahayn buu raadsanaya runtii horta adduunka caalamiyan sanadkii waxaa la dhaqaa ilaa laba boqol oo milyan wax ka badan baa hijra ama waxa la yidhaahdo tahriib gasha daraasado badan laga soo bilaabo labada kun iyo sagaal iyo tobankii waxaa lagu qiyaasaa dadka ilaa waxa la yidhaahdo laba boqol iyo toddobaatan iyo laba milyan ayaa hijrootay marka waana number boqol kiiba saddex dhibic shan noqonaysa tirakoobka bini aadanka marka guud ahaan caalamka la fiiriyo marka horta wadamada loo hijroodana badanaa waa wadamada hadda horumaray oo nolosha ka jirto oo degenaanshuhu ka jiro oo xorriyadda taalo oo dadku ay nolol karaamada ku haystaan oo waa wadamadan reer galbeedka ama yurub iyo maraykanka gaar ahaan waqooyiga america annagu soomaali markaan nahay marka waa tii hadalka xildhibaanka ay ku jirtay in dowlado dhisan oo dadkiisu ay xataa amni haystaan baa tahriibaya waa sax annaga markaan soomaali nahayna waxaa inoo sii dheer burbur colaado abaaro dadka oo runtii ay ku dheeraatay rajadii ay ka qabeen dowladnimada soomaaliyeed inay cadaheeda ku istaagto oo ay dowlad helaan oo dhalinyarada fursad hesho oo shaqo la helo amni la helo oo cadaalad la helo oo loo sinaado awoodii iyo xukunkii iyo ka qaybgalkii siyaasadda iyo waxaasoo dhan markii ay daahday oo ay murugtay ogaada mid lacag haysta iyo mid aan lacag haysanba waxay ku kalifaysaa marka inuu raadsado badiil dhulka inuu raadsado barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ku eegaynay tahriibka iyo sida uu dib ugu soo cusboonaaday soomaaliya intaasi ayaan ku soo gebagabaynaynaa